bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinba ilaa ka dhowaada warka haminamo warsan qodobada dhugunsadayaal ka dhegi doontaan warkoybaa ku mid ahaa kulan cashi sharaf ee iyo way ballan sameeyey madaxda dowlado saaxiibka le ee dowlada federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka magaalada beledweyne yeenka baaqi shacabka magaalada intii ku shaqeeyay nadaafada golo wasiirada jubbalandna kulanshogeeka wibayo ku saareen qodobo dhowre ethoobiya oo deeq walbarasho sidii shaqaale ku tirsan dowlada federaalk soomaaliya nabadoon aan haaye oo andhamadii dhaawac lankagujeysidii gudo magaalada kismaayo kooxda macawiisleyda iyo waybayo sheegan antiyo hubku qobsadeen al-shabaab soomaali ka dhibaataysan gudo dalka liibiya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal warka ka dheegi doontan waybaa ku mid aha toogasho laka deli dad dhikaaye banaabaxya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinama khamiise uu jamaanaha gala hayda taarigdan iyo kee danta sideeda bilo tobanaad oktoobar sanadka lamada kun tumi isagaal kaana soo bahayeen qodobadii warkadana ka dhowaada usigii oo fisan waana siin akhri doontaan shuur ismaaciil axmed ka bilaawno madaweyneyaalka maamul goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo weybaayo dalaba andareena dowlada qatar madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo weheliyay madaweynha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo weybayo kulan la qaadeena taliyaga kora ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowlada qatar oo safar ah ka deeri guda magaalada muqdisho kulankayo saasoo kaleba goobro ku hayay safiirka dowlada qatar anfadhi soomaaliya xasan bin xamsa maalgeliyaal isaasoo kale agaasimaha guud madaxtooyada koonfur galbeed kulanka ayaa intiisu dareer way ballanku ka hadlay sidii dalka oo hanku ka wadahay marxaladoogii hamari dowladda qatar iyo in ku qayb qaata mashruucyada iyo biyahayta waanayo qayb kunagadan dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle saasoo kale kulankuwi baa laska dhaafsaday fikira la hormarii kora ama laka hormarii kora sidii lan xoojin lahay reedan dhisowka dalka i ku mira dhaliyowka horumarinta mashaariicda iyo shaqo abuurka lan sameeyo bulshada dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ku wada noola madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen yaanku kuma hadnagay dowlada qatar taageerada iyo sii hayta shacabka iyo dowlada federaalk soomaaliya oo ku taageeraasa dhiniyada reedan dhisowka tayeeyowka ciidamada iyo shaqo abuurka yoon sameeyeen shacabka soomaaliyeed waybaan usi sheegay intii lan baahanyay intii mashaariicdan iyo qayb kunagada doonta gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya dhinaga kalena kulan cashi sharaf iyo weyba magaalada muqdisho lanka sameeyey madaxda saaxiibada le ee dowlada federaalk ee soomaaliya faahfaahinta warkan weyban inhaaye cabdirashiid rashka wasiirka wasaaradda arrimo banaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya danjire axmed ciise cawed iyo weliba usaxasho sharafa iyo sagootin bonsuubig ee qaar ku mid ee wafdiyada ku qayb galay shirka madasha iskaashiga ee muqdisho la gabagabeeyey maalintii shalaya qaar ku mid ee danjiryaasha wadamada saaxiibada dhowdha leh soomaaliya sida turkiga masar suudaan uganda kenya midooda yuruba wakiilka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya faransa madiira wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswam iyo wafuudo sheldon iyo weliba halaya wasaarada arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo in soo baday ashi sharaf ahaanase iyo horey baan ku dhawaaqay waanaan ku qayb galay shirka madasha iskaashiga oo lama maalmoodka ku dareeray magaalada muqdisho wasiirka ayaa sheegay in soomaaliya taageero badan iyo muujahayanga ah caalamka walow use sheegay in wadamo kale weli iyo fadahayan in iyo safaaradayo ku weelidan soomaaliya wasiirka arrimo banaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya tanjiri axmed ciise cawed yaa sheegay inay kulanka dhawaayo ku saaran soobi wafuudi sheekh dubwong yeeta tusaale oo soomaaliya ingata dalkana usuqa wada doona shirar caalami ah dadka soomaaliyeedna usaga koodsaday inayo taageeranga dowladda soomaaliya cashada caawa waxaa soo abaabulay wasaaradda arrimaha dibadda iyada oo lagu soo dhoweeyey oo lagu karaameeyey dadkii madaxdii dalalka badan ka yimid oo ka soo qayb galay shirkii iskaashiga soomaaliya iyo dalalka taageera somali partnership forum oo sanad kasta lagu qabto afar mar la qabtay maanta iyo shalayna lagu qabtay xamar kaasoo ra-iisul wasaaruhu maanta uu shirgudoominaya shalayna ra-isul wasaare ku-xigeenku ufuud badan oo soddon iyo shan dal ka socda iyo toddoba hay-adood ayaa ka soo qaybgalay shirkaas marka qaarkood ayaa maanta baxay qaarna way sii joogeen beri iyo wixii ka dambeeyay baxayaan marka wasaaradda arrimaha dibaddu waxay garatay inay dadkii aan bixin inay casho u samayso oo ay tusto soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed siday u yihiin dad soo dhoweynta ku fiican dad ixtiraama dalalka ay dadka ay saaxiibada yihiin sidoo kale wasiir cawad ayaa sheegay in hadday dalka iyo rooganga safiiro badan oo weli iyo kordhiyayanga dalalka fadaa ini soomaaliya xiriir laweeldhadanga maadaama soomaaliya ka wadahaytaa burburkii hore hangmare safaarado badan baa degan kuwo badan inay yimaadaan bay rabaan waxay muujinaysaa yididiilada iyo rajada dalku leeyahay in ummadihii adduunka jooga ay kusoo dhiiranayaan wufuud badan baa baryahan imaanaysa kuwo badan oo soo socdaan oo heer sare ah marka waxay muujinaysaa oo adkaynaysaa nabadda soomaaliya oo isa soo taraysay oo soo soo kordhay soo soo soo badanaysa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo geeko khamiise shir gadoomiye kulanka golo wasiirada way banaa anka horeen lanku ka hadlay xaalada ammaanka deegaanada jubbaland iyo-ona golo ka ammaaneenga dadaalada hay-adda ammaanka iyo geliyahayda deegaanada jubbaland taasoo ay sid yeelin dardar gelin lahay howlgallada ku dhanka al-shabaab waybagolo iyo kudoodana dardargeryowka adeegyada garsoorka iyo-na wasaaradda cadaalada iyo garsoorka iyo kuwarbiida hanaanka reedadhisowka xabsiyada jubbaland gaar ahaan xabsiga dhexe magaalada kismaayo oo dhismishay usi dhowaan ku bilowday meelaasa waybakalo iyo wasaaradda iyo sheegda intii walbarasho dibadda ee dhawaanlan darawtum ilam arday oo baradaasa sharcigii arrimo garsoorka iyo-na haddii walbarashada hadhamaysana iyo reedanka nagadayaan deegaanada jubbaland siyoonka adeegaan walbarashadiyo deegaanada saasoo kale waybayo kulinshoonka kudoodena hanaanka biyogelinta magaalada kismaayo isaasoo kale adeegyada kaleelanka adeega waa bulshada ka nool deegaanada jubbaland gudoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo wayba uusan ka baaqay shacabka ka nool magaaladaas antio ku shaqeeyaan nadaafada maadaamayo jaranga dad lang hel saare antio ku shaqeeyaan nadaafada deegaanada hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne faaqaynta warkan way baninhayo bashiir cabdullah ismaanga ku-xigeenka duqa magaalada beledweyne cabdi xuseen cismaan ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada beledweyne inay ka qayb qaataan soo celinta bilicda magaalada beledweyne iyadoo meelaha qaar ay yeelaan qashin aada u fara badan horta reer beledweyne waxaan ugu baaqayaa nin walba oo yacni maanta beledweyne ku nool wuxuu mas-uul uu ka yahay gurigiisa gurigiisa ayuu mas-uul ka yahay qof oo masaakiin ah muddo shan bilood ah gurigaaga hortiisa inay mar walba xaaqdo ee qashinka aada kusoo tuurto ee aadna xafidin waxaa waaye waa aqoon xumo waayo ma fiicno in kala shaqaysid qofka dhulka oo ka shaqaynaya oo xaaqa subax walba inaad la shaqaysid oo adiga gurigaaga hortiisa god aad ku qodato godkaasi qashinka aada ku rido subaxdiina aada iska gubto reer beledweyne waxaan marka kala talinayaa hadduu ilaaha yidhaahdo nin walbaba gurigiisa hortiisa waa inuu nadiifiyaa uuna ka shaqeeyaa gurigiisa gudihiisa ka bacdina yacni bannaanka aad usoo baxdid bannaanka guriga guriga kale kasoo horjeedo qashinka dhex yaallo daaradda oo gurigan hortiisa ah iyo daaradda gurigan hortiisa ah labadaas qashin oo u dhexayso oo nin walbaba uu leeyahay aniga maxaa iiga galay aniga maxaa iiga galay in nin walba gurigiisa hortiisa qashinka yaallo oo ka qaada oo gubo amaba god ku rido ama daarad aad u yeelato ood ku ridid oo ku shidid inaad samayso dowladda hoose ee magaalada beledweyne ayaa horey u ballan qaaday in bilicda magaalada beledweyne ay soo celin doonto munaasabad kooban oo laga sagootiyay labaatan lama arday oo ku shal dareeran hay-ado sharduban ee dowladda oo deeqwal barasho ku helan dalka ethoobiya gaar ahaan jaamacadda shaqaalo dowladda ethoobiya munaasabadan ardayda laga sagootiya iyo weyba ku qayb galay wasiiru dowlaga wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxmuud cabdulle jaabir mas-uuliyiinta wasaaradda walbarashada safiirka ethoobiya ee soomaaliya isaasoo kale marti sharaf kale la kacasuumi kulanka safiirka ethoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa ayaa sheegay inta dowladda ethoobiya iyo diyaarangata kordhiyowka deeqo walbarasho ayaa sii hayta ardayda soomaaliyeed wasiiru dowlaga wasaaradda walbarashada cabdiraxmaan maxmuud cabdulle jaabir iyo sununku kuma hadlaayay dowladda ethoobiya deeqo walbarasho ayee la garab surunta ardayda soomaaliyeed wasaaradda walbarashada hiday tacliinta kore ee xukuumadda soomaaliya marwalba weybaya ahamiyada koowaad sii haytay horumaryowka walbarashada ardayda soomaaliyeed weyba magaalada muqdisho geeka ka amuuda iyo abuukaati axmed jaamac oo haaya guddoomiyaga guddiga lamaga bahi badbaadiyowka jubbaland kaas oo koo hogeysan iyo ka dhaawaceen horaantii bilan setembar ee sanadkan magaalada kismaayo ee jubbada hoose abuukaate axmed jaamac iyo magaalada muqdisho maalmo ilhadaafe laka dabiiba iyo dhaawacasheeya kureedda markiireeg hubeysan oo gooba maqaahide iyo kabar tilmaamaysidan nabadoonkaga saasoo kale baa ku mid hayay odayaalka dhaqanka ee sudwelan ku kansaayo deegaanada jubbaland islamarkaadna dhaliilo jaray siyaasada axmed maxamed islaam axmed madoobe xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ku mid ah xildhibaanada gole shacabka saasoo kalena ku mid haya xubno lamaga bahi badbaadada jubbaland iyo xaqiijiyay dhimashada abuukaate axmed jaamac usoona aan ku taasiyay helada iyo ummadii soomaaliyeed ee usugu amuuday si kastaba haato majarta idilaaya hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkii laka dhaawacay guddoomiyagan guddiga lamagabahi badbaadada jubbaland tumi isadiidii bilan setembar ee sanadkan kaasoo dhaawashay lanqaadi muqdisho geekana meelaas usaka ka amooday xubno ku tirsan macawiisleyda ayaa al-shabaab iyo waa bariskii geeka weyba dagaal ka dhex maray deegaana dhexeeya xadka iyo wadaagayeen lamada gobol ee hiiraan iyo bakoola iyo shal maamulayaan hirshabeelle iyo koonfur galbeeda horjoogayaalka kooxda macawiisleyda iyo weyba uusoo sheegay intii dagaalka usukooyi kureed markiyo weerarana saldhigyayo al-shabaab kaleeyin deegaanka ceel cali oo ka yaala xadka hiiraanga iyo gobolka bakool islamarkaana meelasa iyo kudhii dagaal weynga horjoogaga kooxda macawiisleyda ee gobolka hiiraan maxamed cali oo la hadali warbaahino qaar iyo weyba uusa sheegay inti dagaalkaas iyo shabaab ku deersiin khasaare shaldubanga islamarkaana uusa sheegay intiyo ha ku furudenga hubyo la hayanga meel layidhaaha ceel cali maxaa u jirta adiga toban iyo lix kilomitr oo dhanka qaraxsimeed ahoo bakool iyo ayay dagaalka ka dhacay marka fariisimo ee al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaas ayaan weerarna ma garab hadda niyow ilaahay waa nagu guuley aan ku dhahay laba gaari cabdibilina waan kasoo qabsanay oo ayagay lahaayeen ma fahamte hadda niyow saacadan saacadan hadda xilligaad aan kula hadla saacadda hadda xitaa anagaa joogno dagaalkana saacadka wuxuu bilowda aan ku dhahay kow iyo tobankii subaxnimo markii saacadda subax la garaya ma fahamte annaga xaggayna ninba waa nina waa naga dhinta nina waa naga dhaawacmay dhinacoodana dhaawac badanna waa aragna aan ku dhahay dhaawac badan oo meel badan dhiig badan ku dad laakiin wax dhimasho oo ama dhaawac kooda kor istaagin ma jirto laakiin waxaan hayna shan qori ay ay leeyihin ma garad ay ka carqeen haddaniyaho laba gaari bilow laba dhashii ka saariyiin saaxiib ayaan soo qabsanay si kastaba haato warkaa ku weeri horjooga kooxda macawiisleyda ee ka eedanga anti dagaalka kudhii gobolka hiiraan iyo al-shabaab hubaha ku qobstaan iyo weli dhinaga al-shabaab anjarna waa la hadal ah kuweeri oo ka eedan sheegashadan kooxdan antiyo hubaha ku qobsadana weli dhugunsidayaal weyba dhugunsida ay tan warkii haminama ee warsana soomaali fara badan yaa xildhiganka dhibaataysan gudo xerooyinka qaxootiga oo ka yaala dalka liibiya kureed markila ka amar intii oosku kubahan xerooyinkaas xiliyo la filahaya inti dhajeeya goobo kale oo ammaansho faylaya waxaana ku mid ee dadkaasi weybayo sheegana inti dhibaatooyinka haysadiyo ku midata xeeradiyo ka noolin ee ka yaala magaalada triboli landiide intii oo ku bahanga si hay-adda u n h c r iyo injeyta wadamo kale amayo dalsho reedlanka kanaga cibaado xuseen yuusuf oo ku mid ee qaxootiga soomaaliyeed ee kanoola dalka liibiya sheegda intii labaatii saddex qof oo soomaaliya iyo kumida ta lanqori diidmeen iyo kumid nagadan dadka u n g c r daryeel anfadya hayta ka dambeyntii waybaya baaqan dartay madaxda dowlada federaalk soomaaliya sida madaxweynaga iyo ra-iisul wasaaraha antiyo gurmad anfadyan islamarkaadna iyo walanqobadan dhibaatooyinka ka haysada guda dalka liibiya dhibaatadan haysata waxay tahay liibiyan joognaa dhib dhib aada u badan baana haysata dad soomaaliyeeda badan baanu nahay meesha aad baanu ugu dhibanahay waxaanu joognaa oo aanu ku sugannahay waa libia waa tarabolis waa meelaha kaloo tarabolis ka baxsan oo libia waxaana gacanta nagu haysa waa hay-ada unhcr la dhaho oo ku magacooban tahayna dadka masaakiinta ama muhaajiriinta ay badbaadiso annaga dhibtana haysata waxay tahay haddaan maadaama soomaali nahay hay-ada todobada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa dadka soomaaliyeed oo badan badankooda waxay galeen badda way laga soo qabtay ilaa labada kun iyo sideed iyo tobankii soomaalida lamaana wala lama qaadahayn oo wax yar baa laga qaadayay waxaa dhacday anaga shaksi hadda aan kula hadlay aniga ahaantayda cibaad ahaantayda in badan ayaan hay-adan usijilnaa muddo sanad ah laba sanad laba sano kahor bay soo qabatay laakiin sanad ka hor ayay isijishay oo iqortay kabacdi muddada adar la joogo lix bilood ay ka hor ayaa waxay keentay meesha la dhaho meel hadda aan joogo oo seel oo safaraadka laga qaado waxay isiisay diidmo aniga iyo labaatan iyo saddex qof oo soomaali ah iyo hal elitriyaana waa dhib badan tahay waa dareemi kadhaa dhibta qofka bini aadamka oo shaksiga waxa weye maanta dhibta uu dareemika waa dareemi kadhaa qof liibiya jooga markii lagu dhaho banaanka u baxa oo dadka soomaalidana ay tahay dheeman oo tuugadu qabsanayso waxa dadka lagu rimanayso basadanka maanta laga shumanayo waa soomaali oo waxa weeye dawlad noo hadlaysana ayna jirin haddana diidmadii lagugu daro adigoo intaas sana u fadhiyo oo sijin oo dhaxaan iyo dhibaato iyo xanuunba ugu soo dulqaatay markii lagu dhaho diid maatay bin aadan baa tay qalbada ayaa ku jabisay meel adu kacadina ayna jirin wax noo qorshaysana laaya hadda ma garanayno ma hayno safaarad ma hayno wafuud soomaaliyeeda noo imaanaysa ma hayno madax noo hadasha ma hayno wax dhibtayada maanta waxa weeye banaanka keenaysa oo dhibtayadana la dareemaysa dadka iyagana hor ordaya ma hayno de dhibtaasaan qabnaa walaal wax noo qorshaysana ilaaya hadda anagu ma aan garanayno wadankaada waad ku noqon kartaa laakiin asbaabta xataa iyaga wadankaada kugu celinaya wati waktigay doonaan ayay waxa weye ku cadidayaan ma garatay waxaan diraynaa madax madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha waxaan diraynaa qof walba oo soomaaliya oo dameerle ina dadkooda halkan ay ku dhibaataysan yihiin in anaga naloo hadlo in wax naloo qabto waxa weye dawladda iyada weliba ay aada uga hadasho hadday noqosho tahay iyo hadday waxa qabad tahayba ay aada uga hadasho meel warkaas ku dhugunsada ay tan dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qof mindo ka hubaysanaaya wayba xarunta biliiska magaalada baariis ee faransiiska uusa ka dilay afar askari qofka weerarka fuliyey oo la sheegay intuusa ku mid hay shaqaalo ka sugunaayo dhismo iyo wayba markii dambe toogadana biliiska meela falkankudhi oo kayaala bartamo baariis iyo lihiri kureeda markidhii weerarkaasa dhacadanya koyasa maalin kureeda markiyo biliiska faransiiska iyo dhikanga banaanbax iyo ahanku ka horjeedan tirada sii kororahaytee askarta meela sale ka dilahaya duqa magaalada baariis oo qoraal hadhaki bartiis tubiterka wayba uusa ka xaqajiya inti dhowr qof la ka dili weerarkaas lan adeegsadii tooreyda wayba saasoo kale wararka iyo sheegahan inti hal qof oo kale uuse ka dhaawacmi weerarkaasa sidyo sheegan biliiska qofka weerarka jeysaday ee ku shaqeeyay qeybta maamulka ee xaruntaasa biliiska warkii hamiina madhugun sidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertagna surunkoninkaga maxmuud iyo farsameeyay dhugun sidayaal warkaana shugreenisena dareer siyaasintii warkanka lamid ereedanku kulmana sidaa iyo nabadgelyo